asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadiaha dalsan ee magaalada muqdisho
wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal su'aal Jawaab.
waa maxay mas'uuliyad maamul magaalo waa u adeegaha shacabka iyo ku-hagidda wanaagga walle waa yaab sheekoy ku nacay goormaana ugu dambaysay nidaamkaas oo hadda dhibku halkee buu ka jiraa dantiisa yaqaan ayaa dib noo dhig mas-uuliyadiyo xilkoo si kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban ayuu musuq maasuq yahay
ismaqa wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeenniman khamiisa taarikhdan waxay ku beegantahay toddobiyo tobanka bisha kow iyo tobanaad ee nofembar laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee barnaamijka wareega aan kusoo qaadan doonaan waxaa qeyb ka noqon doona ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa al-shabaab markaasi kala wareegay deegaano oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe oo horey ugu sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab wararkii ugu dambeeyay aad maqli doontaan tali jenaraal tredis ayaa ka hadlay dhinaca kale waxaa ka jira wararka sheegay in ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka ay kasoo baxeen deegaano horaan ay kala wareegeen al-shabaab waa idiin soo gubi doonaa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamsa cabdi bare ayaa xukuumaddiisa u bandhigtay ra-isul wasaaraha waxa uu ka qayb galay anraadi munaasabad lagu xuseeyey sheekh cabdulqaadir jiilaani oo markaas loo qabtay magaalada muqdisho hadal uu ka jeeyaad markala doontaan qodobada kale waxaa qayb ka ah golaha wasiirada galmudug ayaa ansixiyay shan deegaan oo kamid ah ama kamid noqonaya deegmooyin ka tirsan galmudug waan idin soo gubi doonaa waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona maxkamadda ciidamada qalabkiisa ee jubbaland ayaa dil toogasho ku fiirsay rag lagu soo eedeeyey in ay dilal ka geysteen magaalada kismaayo barnaamijka sidoo kale waxaa qayb ka noqon doona mid kamid a beelaha dega puntland oo warmurtiyeed ka soo saaray midnimada wadajirka iyo iskuduubnida dhaqanka gobolka nugaal qodobadaasi wixii soo koraya caawa aad maqli doontaan cabdihaab ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale
Waxaa la isu dagayaa, la isu dabamarteeyaa.
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaaladan waddeen dirirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uun joogayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuulayna ee ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid Dagaal waa agi nacab yahay, dollar qaata dul yahay, shacabkuna dawlad yaal. Alla ma cid bay ka dadan tahay.
hagaag saaxiibayaal habeen wanaagsan ayaan hawdan kale barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacada idaacadda halsan ee magaalada muqdisho ayaad degeysanaysaan qeybaha ugu horreeya barnaamijkeena caawa ayaan gudageynaa waxaan ku bilaabaynaa wararka ugu dambeeyey ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta al-shabaab kala wareegay ee deegaanka lagu magacaabo cadacaddi ee shabeellaha dhexe ka tirsan ciidamada deegaanka ee macuusulada loo yaqaano ayaa maanta la wareegay cawnkeynta deegaanka cadcadi oo ka tirsan gobolka shabeelle dhexe ee maamulka hirshabelle ciidamada dowladda iyo kuwa macuusulada ayaa dagaal la-aan qabsaday deegaankaasi oo ay muddo sanada ay markaas ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab oo la sheegay inay isaga baxeen deegaankaas sidaasna ay ugu suurgashay ciidamada inay la wareegaan saraakiisha hogaaminaysa ciidanka oo kamid ah taliyaha qeybta toddobiyabaatanaad ee ciidamada xooga janaal axmed maxamed cali sootiradiiso ayaa sheegay in ciidanka ay si nabada saaka oo qamiis ay ku gaareen deegaankaasi wuxuu intaa ku daray janaal tiradisho inay sii socon doonaan howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolka islamarkaana ay kusii wajaheen deegaano kale oo ay shabaabka ku sigeen oo ay kamid tahay ronigood ciidanka dowladda ayaa markaasi gaaranku militariga iyo deegaanka ciidamada ah ayaa horay shabaab ula wareegay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe oo ay sanado badan ay ku sugnaayeen tradso ayaa dhinaca kale waxa uu ka hadlay eh, waxaa ka jira wararka sheegay in ciidanka dowladda iyo kuwa deegaankaba ay kasoo baxeen deegaano horan iyo al-shabaab markaasi ay kala wareegeen waa kan mar uu arrintaas ka hadlayay bismillaahi raxmaan raxiim marka hore ilaaha mahad iskale marka xigo ciidamada dibuxoreynta ee kacdoonka shacabka soomaaliyeed Een, hadda howlgallada uga jiro deegaanada shabeellada dhexe iyo maxaanku idhahdaa deegaanada kale ee sida galgaduud iyo mudug insha allah een, waxaan rajaynayaa hawsha ay qabanayaan inay tahay ama ayba tahayba hawshii loo u baahnaa dalkan waxaan mahad u celinaynaa madaxweynaha qaranka iyo dowladda soomaaliyeed oo fikirkan saliimka ah keenay oo maxaan ku idhaahdaa een, in shacabku kaco islamarkaasna ka dhiidhiyaan dhibaatooyinka ay ka dhigeen carruurta ay laayeen iyo shaayahooyooyinka ay dileen iyo odayaasha ay dileen iyagoo hore u sii dili jiray laakiin markaan waa waa- waa buux dhaafisay madaxda qarankuna waa maxaanku idhahdaa waa nagu garab istaagtay inaan hawshaan aan qabanno alxamdulilah ee, deegaanada maanta ciidamadu ay tageen dib u xoreynta ee, hawshana ay ka wadaan waxay hadda kusii dhowdahay ee, deegaan- degmada ruunidgood insha allah waa la geli doonaa hadduu ilaa yidhaahdo iyadana barabagaanka iyo waxa meelaha la wadwado ee, dowla ciidamada ka soo baxay iyo intaa laga dhacay iyo layska dhaafo ciidamada qaranka iyo ciidamada shacabka ee maxaanku idhahda kacdoonka wadaahi waxaa waaye waxaa ka dhexeeya howl ayaa ka dhexaysa wayna wada hayaan insha allah maanta hawsha aan qabannay marka shacabka soomaaliyeed oo dhan waa kacay kacdoonkaasna waxaan ku idhaahdaa shabeellada dhexe iyo galgaduud iyo mudug dhanka bari oo dhan sidoo kalena hawsha waa socota ilaa hiiraan hiiraanna aadaan ugu mahad celinayaa shacabka hiiraan waa mahadsantihiin shaqadaad qabateen iyo hormuudka aad ka naqateen waxaan leeyahay eh, ciidamada kacdoonka ee shacabka soomaaliyeed waxaa hadda lagu sii dhow yahay insha allah eh, dhanka shabeellada dhexe inaan ka bixi doono mar dhow oo dhanka galguduud ay loo durgi doono midda kale waxaan rabnaa inaan ka hadalno eh, kacdoonka waa in laga soo wada qayb qaado dadka xamar jooga ee afka dukaanlayaasha qaarkood ee maxaan ku idhahdaa ciidamada barbagaanaya waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed waa kacay wuuna wadaa hawshiisii Eh, galmudug iyo hirshabeellaba hawsha waa ka socotaa waana lasii dhammaystiraa insha allah khawariijtana waxaan leeyahay wakhtigiinni waaba dhammaadeen niman yahow isu soo dhiiba oo hubka dhiga si aa u badbaadaan haddaad badbaadi aad diiddaanna insha allah meelaan laga soo noqon inaad tegi doontaan waxaa kaloon rabaa inaan halkan ugu baaqo jikooyinka elmaawdiinka jikooyin jikooyin ayaa jiray kama muuqdaan hawshaan waxaan idin leeyahay jikooyinkow hawshaan soo gala culamaaudiinkayaa tihiin ee, dadkii jikooyinka lagu yaqiinay mawlacyada lahay diinta fidi jiraa tihiin waxa aad dib isugu dhigaysaan ma garan kara aniga soo dhex gala hawsha wax ka qabsada xertu waxay wax bara kartaa markay xor tahay laakiin hadda weli xorba maahan khawaarij ah, ah, maxaan ku idhahdaa meeshay wax ku baranayeen ah, maxaan ku idhahdaa dhex fadhiya waxaan idin leeyahay qoryaha qaata ganacsatada soomaaliyeed qaar badan oo waxaa jira hawshaan nagala qayb qaatay aadaan ugu mahad celinaynaa Een, marka een, waxaan leeyahay ganacsatada intaa isdib isu dhigaysana adeerow shaqadii- shaqadan waa idiin baahannahay idinkama maaranee dadkan wax la qabsada hadduu ilaa yidhaahdo waxaan rabnaa ee, dadka dhallinyarada ah ee dib isudhigayo soo baxa hooyooyinka dhallinyarada haweenkoo dhan iyo maxaanku idhaahdaa culimmaadiinkoon horera kula hadlay waxaa laydinka rabaa inaa hawsha qabataan waa in la taageeraa baaqa madaxweynaha waa in shacabka soomaaliyeed la hor kacaa waa in maxaanku idhaahdaa la wacdiyaa waa in maxaanku idhaahdaa cadowga argagixisada laga dulqaadaa ee khawaariijta taasaan idin leeyahay
dhinaca kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaariyo qorqor ayaa shir gudoomiyey kulanka golaha wasiirada ee maamulkaasi galmudug Ee, shirka waxaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga guud eh, iyadoona markaasi warbixin laga dhageystay wasaaradda amniga gudaha oo ka warbixisay xaaladda guud ee amniga galmudug iyo howlgaladii ugu dambeeyey ee al-shabaab markaasi loogu saaray deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ah dhinaca kale wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta galmudug ayaa golaha ka hor- hor keentay in sharciyada markaas lagu deegaaminayo deegaano ay wasaaraddu ku sameysay daraasad soona buuxisay shuruudaha degmooyin oo markaas kala ah dhabad gelinsoor bandiridle afbarwaaqo iyo ee, cayal guulaa dood iyo falanqeer kadib golaha wasiirada galmudug ayaa cod u qaaday ansixinta degmooyinka korkuxsan ayadoona markaas lagu ansixiyey cod aqlabeed leh oo markaas gacantaaga ah wasiirka arrimaha gudaha maamulkaasi galmudug ayaana ka warbixiyey
Een, dowladda galmudug oo madaxweynaha uu shir gudooman yahay maanta waxay yeelatay go- shirkeedii golaha wasiirada caadiga ah maalinta khamiista ah Een, shirka golaha wasiirada een, oo arrimo badan looga hadlahayey waxaa ka mid ahaa qodobadii looga hadlahayey dhismaha degmooyin cusub oo shan ah shantaa degmo oo maanta golahu ansixiyey waxaa ka mid ah degmada abarwaaqo degmada ceelgula degmada bandiiradley degmada galninsoor iyo degmada dhabad degmooyinkaas annagoo raacayna kriteriyada qaranka u degsan ee ah dhinaca een, xuduudahooda cayiman ama muxuuaha inay leeyihiin xuduudo cayiman een, populationkooda dakhligooda een, baaxadda dhulka ay ku fadhiyaan iyo wax iyo kuwo lamidaba Een, waxaad wasaaradda arrimaha guduhu ay qiimeyn xoogla kusoo samaysay muddaba ku waday in ay xaqiijiso in meelahaas ay u qalmi karaan degmooyin marka annagoo runtii ee, tixgelinayna baahida shacbiga iyo adeegay u baahan yihiin iyo buuxinta kriteriyada ama een, een, ujeedooyinkii saldhig u ahaa dastuurkeenna qaranka marka degmo cusub la samaynayo ama gobollo cusub la samaynayo shuruudihii oo dhan oo ay buuxusheen kadib waxaa wasaaradda arrimaha guduhu maanta golaha wasiirada ay u gudbisay een, shan degmo oo sidaan idinkugu soo sheegayba aan kor ku soo xusay golaha wasiiraduna si buuxda ayay isugu raaceen degmooyinkaas een, ogolaanshahooda ilaahay fadligii waxaa loo gudbin doonaa haddii ala idmo golaha baarlamaanka kabacdina waxaa loo gudbin doonaa madaxweynaha markaasina sharci run ah ay noqon doonaan haddii ala idmo meel kastoo aan u aragno inay baahidii adeega qabto meel kastoon u aragno inay shuruudihii buuxisay meel kastoon u aragno in shacabka nagu runtii een, een, een, koritaankooda iyo dowladnimadooda ay ku xoogeysanaysaba iyagan inaanu sidaana kale u meelmarin doono intaa ka bacdi waxaa dowladda galmudug ka go-an een, sidaad ogtihiinba waxaa la meelmariyey shuruucdii doorasho- guddiga doorashooyinka iyo sharciga axsaabta labadiiba waa meel marinay waxaanan rabnaa kadib marka aanu degmooyinkaa dhisno golayaashooda degmo aan dhisno inaanu haddana qof iyo cod doorashadii ahaadaan qaadno aad iyo aad baad u mahadsantihiin hooyo qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaadaad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nido fotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bankiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bankiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto islamarkaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeenu ah facebook com hormuud hormuud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maankay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martidai ugu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunne
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjumba keene martaa soo socote maraq digaaga jumba keene martaa soo socote maraq digaaga jumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maankay wuxuu rabaa warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dildiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dusha ida saarnaa maanta waan ka dulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegaygee damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawaa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dug markaad tiraada raaxaad ka dareentaa oo durba waad gamaadaa fadhiyada ka sii dareen dahab way ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshadda isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai v i b medical matres superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati dodoryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ileen barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waaba raaxo socotee shib iska leh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaleo kasii badan warshadu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarisalaam ama waxfaanaynta sileer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay khayr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaadhsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ha ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal
barnaamijka wareega ayaad dhegeysanaysaan wasaaraha soomaaliya ayaa galabta ka qaybgala munaasabad lagu xuseeyay allah u naxariistay sheekh cabdulqaadir jiilaani oo ka mid ahaa culimaudiinka culimmada waaweyn ee caalamka islaamka ee qeybta weyn ka qaatay fidinta diinta islaamka wasaaraha uu ka hadlayay munaasabada ayaa sheegay in culimada soomaaliyeed gaar ahaan dariiqada suufiyada ay tahay inay door muhiim ay ka ciyaaraan la dagaalanka wax loogu yeero fikirka argixisada sidaa horeba loogu yaqiinay sida uu sheegay wasaaraha wasaaraha ayaana sidoo kale ka hadlay in dagaalka xilligan lagula jiro al-shabaab uu yahay mid markaasi jihaad ah oo aan kasoo noqosho lahayn war uu ka hadlaya arrimahaasina waxuu yidhi
waa qoomkii dee la dhihi jiray liqaaw alikhwaani xayaatu nafs marka haddaan idin dhex fadhiisanno oo waxoogaa idinla joogno waxaa noo soo noqon lahayd ruuxdii iyo noloshii dhab tahay sidaad fiican iyo sahay baan qaadan lahayn waxaan rajaynaynaa inay aragtidiinu nagu filaato nuurkiinna iyo khayrka idinka baxaya qawmun laa yashqaa jaliisuhum marka aad baad u mahadsantihiin waanan hambalyaynayaa runtii jamcigan sharafta leh ee isugu yimid xuska sheekhii qaaliga ahaa runtii ama muctamar sanawi liziyaarati sulطaan alawliyaa sheekhani raxmat ullaahi calayh sheekh cabdilqaadir aljilaani aad iyo aad baan mubaarakaynaynaa waanad mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inaad qaranka iyo ummadda inaad u soo ducaysaan ilaahayna ducadiinna waa aqbalaya maanta runtii taariikhda ay leeyihiin culimmadan oo qaybaheeda kala duwan ay ku leeyihiin taariikhda islaamka waa taariikh dheer oo aada u qiimo badan haddii aan dalkeenna keliya u nimaadno dee dalkan saaad ogtihiin laguma muslimiin sayf islaamku wuxuu ku soo gaadhay si nabadgelyo ah laga bilaabo xilligaas ilaa intii dowlad inoo timid dalkan waxaa dowlad ka ahaa oo difaacayay dhinac walba ka difaacayay hadday noqoto dhinaca in la qabsado oo dadka la addoonsado haddii ay noqoto in caqiidadooda la fasahaadiyo oo la gaalaysiiyo iyo haddii ay noqoto in islaamka la faafiyo oo dadka diinta la baro intaas oo dhan waxaa iska lahaa oo qaban jiray oo jeebkooda iyo naftooda adeegsan jiray culimmada ayagaa dadka diinta barayay ayagaana dadka diinta u sheegay dowladi xoolo kuma siin jirin bulshadooday ku dhex noolaayeen baadiyaha iyo geedka hoostiisa ay qur-aanka ku dhigi jireen minhaajkana ku akrin jireen waxay aaminsanaayeen oo ay wateen hub hubkaasoo micnihiisu yahay ikhlaas ilaahay dartiis iyo qanaaco ay ku qanacsan yihiin waxa ilaahay siiyey yaqiin ayay ku noolaayeen culimmadaas marka sharafta leh intii dhimatay allah u naxariisto inta nool cumrigooda allaha dheereeyo caafimaadkoodana allaha siyaadiyo sidaad og tihiin muddo aan yarayn waxaa soo baxday dhibaatooyin fara badan oo caalamka islaamka meel kasta ka timid waxaa isbedelay wax fara badan waxaa isbedelay nidaamkii dadka soomaaliyeed ay yaqaaneen ee diinta lagu soo gaarsiiyey waxaa soo baxay dhibaatooyin fara badan waxaa soo baxay almilal wanixal waxaa soo baxay fikrado kala duwan waxaa soo baxay in lacaga yimaadaan waxaa soo baxay in projects la keeno waxaa soo baxay in wax fara badan sidii ay dadkan habkii diintu ku soo gaadhay loogu soo dhigi jiray loogu soo akhrin jiray hab ka bedelan inuu yimid taas oo runtii dee aanan dhahaynin kulligeedooda xun tahay laakiin waxay keentay khilaaf bulshadii wada socotay ee halka meelu socotay ee tamaasugeeda caqadigaa iyo tamaasugeeda ijtimaaciga iyo isku duubnaa waxay ku dhex riday khilaaf iyo kala qoqob iyo in la kala afkaar duwanaado taasoo sahashay marka in laga dhex faa'iidaysto oo ay soo galaan kooxo takfiiriyiina oo meel kale ula cararay minhajkii manhajkii islaamka iyo caqiidadii muslimiinta iyo madaahibtii fiqiga kulliba ka dhex baxay oo deedna aaday meel halis ah oo maanta aynu arkayno waxaa la gaaray islaamkii dadka midayn jiray in lagu kala geeyo islaamkii ilaahay uu yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu in la yidhaahdo kala taga kanna waa gaal kanna waa muslim oo dadka lagu kala geeyo waxaa la gaadhay islaamkii uu ilaahay raxmadda ka dhigay in loo bedelo holac iyo naar cadaaba oo dadkii ka cibaadaysan waayaan waxaa la gaadhay oo dee qur-aanka suuratulbaqara aan kusoo akhrin jirnay oon ku akhrinaa waman adlamu miman manaca masaajid allahi an yudkara fiiha smuh wasacaa fii kharaabiha masaajiddii ayaa kharowday dadkii oo dhan ayaa ka cararay waa lagu tukan waayey waxaa soo baxday in la ilaawo xadiiskii nabiga calayh salatu salaam eed garanaysaan ee bukhaari warinayo ee usaama bin zayd iyo nabiga wixii kala qabsaday aad garanaysaan markii usaama bin zayd uu khadac galay oo ay ka fakatay gacantu ka fakatay asagoo u malaynaya inuu qofkii laa ilaaha ila allahu kelimadaas yidhi inuu ku gabbanayo ama uu ku dhuumanayo kadibna dilay wixii qabsaday waad garanaysaan culimmadii waaweyn baa meesha fadhida in la yidhi say ku dhacday wuu ku dhuumanayay wuu ku gabbanayay oo hallaa shaqaqta qalba afalaa shaqaqta qalba marka ma qalbigiisa jeexday oo waxaad soo ogaatay inuu ku dhuumanayo oo ku gabbanayo yaa kuu sheegay sideed ka yeeli laa ilaaha ila allah idaa jaat yowma alqiyaama maalintay timaado yowma alqiyaamaha sideed ka yeelaysaa ilaa uu yidhaahdo waxaan tamaniyey inaan markaa uun islaamnimada lay qabto tawxiidka lay qabto oo wixii horeo dhan burburay meeshaa ku dhammaaday yaa ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fii sabiili illahi fatabayanu walaa talquu walaa tulquu liman alqaa walaa liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'minan tabtaquuna carada alxayaati addunya waxoogaha adhiga inaad soo kaxaysataan fa cinda allahi maqaanimu kaiira islaamkii noocaas u ilaaliyey nafta muslimka laa ilaaha ila allahu keliya midaan tukan lagaba yaabo inuusan tukan oo uusan soomin oo markaa un laa ilaaha ila allahu yidhi suu raba asagoo ku dhaho haddiiba saa loo ilaaliyey ilaahaan idinku dhaarsheye meeqa sheekh oo caalima ayaa la dilay oo masaajid waxaan soo waxaan ood ognahay in kii salaada subax la tukanaya sheekh caalima boosaaso oo dhinaca midig ka taagnaa inuu dilay oo asagu sheegaya uu leeyahay anaa dhinaca midig ka taagnaa waan la tukaday markuu soo baxayna waan dilay waxaan ognahay sheekh cabdiqaadir gacmi raxmatullaahi calayh asagoo tukanaya salaad casar masaajidka inta laga soo geliya diriishada loogu dilay waa waa weli sii wad imisa culimo ah imista muslimiin ah oo aaminiin ah oo iska shaqaysanaya ayaa la laayay oo la baaba'shay xaggeen joognaa islaamku miyuusan kii nebi moxamed la yimid ahayn islaamku miyuusan ahayn kii saxaabada miyuusan ahayn laakiin intaasoo dhan waxaad kaga sabirtaa hadda haddii cusmaan ba loo dilaayay diin xumu wadaa oo diin ma laha haddiiba cali bn abi aalib karama allahu wajhahu loo dilaayay diin xumu wadaa dee adigu laba yaabi maysid marka in aniga iyo adiga iyo kuwo kalaba la laayo maba la yaabaysidba lala yaabi maayo fahamka qalloocda iyo diin xumadu waxay qofka ka dhigtaa bahal wuxuu noqonayaa waraabu isu bedelayaa shaash leh halkaa mar hadday marayso culimoy maanta dadkeennii iyo dalkeennii waxay ku jiraan halis marxalad taariikhi ay marayaan waad caddayseen khayr allah idin siiyo waad sheegteen waxay yihiin nimankaas weligiina waad soo sheegi jirteen haddii laydinka hoos qaadi la'aa haddii laydinla garan la'aa haddii la fahmi la'aa annagu maanta waan garannay waan idinla fahamsannahay waan idinla ognahay waan idinku hor soconaynaa waana idinkula shaqaynaynaa waxaan rabnaa oo maanta la soo gaaray xilligii culimmadan mar kasta oo dalkan khatar gaba ayagaa badbaadin jiray dalkan khataruu ku jira maanta meel adagay maraysaa marka halkaa markay gaadhay dhinaca kale dalkeenna abaaraa ka jiray dhibaataa ka dhacday dadkeenna baahiba haysa waxaa la gaadhay in la yidhaahdo dad dalka iyo dadkaas dhimanaya cunto looma geyn karo jidadka la xidho ceelasha la gubo waraha laga aaso waxaa la gaadhay in dadka masaakiinta ah ee beeraha beeran jiray la yidhaahdo saddex jeer baad lacag bixinaysa markaad geed qaadayso markaad abuurayso iyo markaad goosanayso saddex jeer baa lagaa qaadaya waxay keentay dadkeennii wax hal milyuun oo qof oo soomaali ah inuu maanta barakacya gudaha dalka waxaan maraynaa marka meel halisoo xasaasaan maraynaa markii dalku halistan oo kala gabo waxaa loo baxsadaa in de dadka culimada ah loo baxsadaa weligeedna saasoo ah culimada loo baxsan jiray ayagaa ka celin jiray cadowga ayagaa jihaadi jiray ayagaa diidi jiray maanta marka fikradda in la caddeeyo oo dadka islaamka ee muslimiinta ee soomaaliya diinta loo sheego in saa'ilkaas xoogga badan ee khatartaha ee dadka isku wada qarxinaya eber iska dhigaya laga dhiciyo waa mas-uuliyad saaran ulil amriga ummaddan ulil amri wuxuu yahayna waa taqaanaa ulil amrigu kuway yihiin waa taqaanaa si fiican baad u garanaysaa madaxweyne iyo ra-isul wasaare iyo keliya ma aha culimmadaa kowka ah ahlulxalli walcaqdiga ah waa mas-uuliyad inoo wada taalla oo ina saaran wey marka waxaan u baahan nahay mas-uuliyaddaas inaan ka soo baxay dagaalka ay dowladdu qaaday ay nimankaa kula jirto waa jihaad bidaraja alulaa hadafkiisu uu yahay ama ujeedkiisu uu yahay ujeed insaani ah oo lagu badbaadinayo insaanka qofka insaanka ah lagu badbaadinayo laba lagu badbaadinayo caqiidada ummadda soomaaliyeed iyo laa ilaaha illa allah lagu badbaadinayo dhaqankoodii iyo fiqigoodii shaaficiga ah iyo culimmadoodii iyo turaafkoodii ay soo dhaxleen iyo islaamkoodii lagu badbaadinayo waay waa mid lagu badbaadinayo midnimada ummadda soomaaliyeed waa mid lagu badbaadinayo dhaqankii ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimadooda intaba waxaan qabaa marka fursad fiican inaynu haysanno maanta haddii aynu isugu nimid kulligeen meeshii aad weligii ku dhawaaqi jirteen ood odhan jirteen wase wuxuu socdaa waa qaldan yihiin maanta in la isugu yimid mar haddii la isugu yimid dee inaad dadka hor kacdaan ood hor kacdaan oo calamadani na hor socdaan aan u baahno waxaa la soo gaaray xilli dadkii soomaaliyeed ay marayaan سوف ينتهون من حيث بدأنا sidii loo soo socday ee loo soo socday ee kolba meel ka soo dhaca kolba dow ka soo dhaca kolba meel loo soo socday waxay isugu soo subashantay isugu soo shubantay meeshii laydinkaga tegay baa laydinku yimi diin ictidaal leh walaaltinimo leh yaqiin leh ikhlaas leh tabaruf lahayn waan li ku jirin tawaaduc leh fiqigeenii shaaficiga aasaas u yahay fiqi ahaan halkaasay baasha isugu soo dabashubatay wixii kaloo dhan waa lagu soo gubtay waxaan rabnaa marka in halkaas laga wado oo ay culimmadii xilkooda isa saaraan faafintii diinta la bilaabo si xoogga loo bilaabo difaaceediina la bilaabo midnimada dalkeenna iyo ummaddeennana la xijisiiyo hadda aan idinla kaftamaya dadku haddii ay soo noqdaan oo jidkiina lagu soo noqdana dadka soo dhoweeye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan idin imaado aad iyo aadaan ugu faraxsanaan lahaa inaan idinla sii joogo aad iyo aadaan runtii ugu mahadsan tihiin xuska muctamarka ee sanawiga ah waan idin baarakaynayaa ummadda soomaaliyeed u soo duceeya dalkan u duceeya annagana noo soo duceeya aad iyo aad baad u mahadsantihiin wajazaakum allahu khayr wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
abiilxe barnaamijka wareega ayaan sida ogaana saaxiibaal dalsangeed nagala socotaan mid ku mid ah beelaha degaha maamulka puntland ayaa warmutiid ka soo saaray midnimada wadajirka iyo iskuduubnida dhaqanka gobolka nugaal wareega maxamed xuseen dheere ayaa garowga ka soo diray warbixin arrintaas ku saabsan shirkan oo ahaa mid ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka aqoon-yahanka ganacsatada waxgaradka iyo dhallinyarada beesha ciise maxamuud ayaa waxa ay uga soo saareen go-aano ad adag oo lagu xoojinayo midnimada iyo iskuduubnida dhaqanka gobolka nugaal waxa ayna si kulul uga digeen inaan meel looga dhicin midnimada iyo wadajirka waxaana ka mid ahaa hadaladoodii waxaan maqlaynay in dhoweyd waxaa saayaa guud garaadka guud beeltaanshaha guudoo ciise maxamuud ugaaska guudoo ciise maxamuud ma jiraan waxaasi wax saliya raadlena maaha noomana aha islaan ciise islaan maxamed iyo suldaan siciid maxamed garaasa annaga ciise maxamed haddaanu nahay beeshaa isimanoo ah nala ku ogyahay
isimada ciise maxamuud oo jira waa laba isin wey isin kale oo uu ciise maxamuud leeyahay ma jiro baahi loo samaysto oo jirtana ma jidho waxaan maqlaynay garaado iyo ugaasyo iyo waxbaan maqmaqlaynay waxaasi wax jira ma wax ciise maxamuud ay doorteen ma waxay haddeer ku tala jiraaneenna ma waxyaalaha aan maqmaqlaynay dadka deriska nala ah oo ciise maxamuud waxyaalaha la sheeg sheegaya oo la leeyahay doorashooyin baa la samaynayaa ciddii ka qayb gashaa waa cid xumaynaysa ciise maxamuud wey cid ka qaybgeli kadhah cid u tegi kadhah cid hawshaas qaabili kadhaa dowladda puntland ruuxeeda waxaan rabnaa inay jiritaanka iyo ummadda dhaqankeeda iyo nidaamkeeda inay ilaaliso waxaa la wadaa barnaamij aan ciise maxamuud ka soo fulin ee ay wataan dad gaara hawshaasi waxa weeye waa garaadaan maqlayna beeltaajiyaal baan maqlayna guud oo ciise maxamuud lafa badan baa ciise maxamuud ka kooban yahay cidda ay maaragtay ka dhaxayso taladan isinnimada waa laba isin labadaa isim waa islaan ciise islaan maxamed iyo suldaan siciid maxamed garaase cid kale oo hadda lagu midaysan yahay oo ciise maxamuud ay ku midaysan yihiin ma jiraan innagu waxaan isku waafaqsannahay hadallaan maqmaqlaynaa isimaa soo baxbaxaya wixii ciid baahi u baahato reerku sidan oo kalaa golo loo imaanayaa looga wada tushanaya laakiin maanta baahi inaanu qabno dhaqan soo kornaa iskuma waafaqsanin gabagabadii shirka waxaa laga soo saaray warmurtiyeed waxaana warbaahinta u akhriyey mici aw muuse
kow qodobada ka soo baxay ee bayaan ku soo baxay qodobka koowaad in dhaqanka beesha ciise maxamuud uu yahay wax ku yimaada oggolaansho iyo iswaafaqsanaan wixii intaa baalmarsan ay tahay waxba kama jiraan qodobka labaad isimada ciise maxamuud ay leeyihiin waa islaan ciise islaan maxamed iyo suldaan siciid maxamed garaasi ma jiro isin kale oo aan hadda damacsannahay iyo isin saddexeeyo labadaa labadaa isin oo sare ku xusa saddex haddaba beeshii waxay beeshu waxay cambaaraynaysaa mowqif cadna ka taagan tahay fal kasta oo lagu majaro habaabinayo dhaqanka iyo midnimada beesha ciise maxamuud iyo guud ahaan reer puntland beesha ciise maxamuud dhammaan dhinacyada uu qoraalkan sida tooska ah ama ogeysiinta ugu socdo waxay si sharaf iyo xushmadi ku jirto uga codsanaysaa in laga feejignaado ka qaybgal ama ka qaybgalnimada ka qayb noqoshada sharci daro la damacsan yahay wax kasta oo weydaarsan dhaqankaa afarta qodob ka kooban oo kor ku xusan maxamed xuseen dheere wararka tv-ga dalsan garowe
qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nido fotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
subersin design design daabacaad kuleh sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersin design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersin waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dijitaala subersin brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersin brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersin dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg way shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye allailaa magaaladan ay isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurhay ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
xubihii gabagabada barnaamijka ayaan isla ogaanay saxbaal guddaan caw halkaas uu ku gaya barnaamijka wareega barnaamijkan keysaan kulum doona sidaasi nabadgelyo